بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته waxaana wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo uu kusoo dhawaadaa warka subaxnimo saaka akhbaaraadka redio cadaada kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo fariin ku saabsan ururka arista ah koronafirus u diray shacabka soomaaliyeed taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ka hadlay dad lagu dilay deegaanka feerfeer ee gobolka hiiraan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo ka hadlay labaritaankai ciidamada xoogga dalka ee degmada janaale taliyaha ciidanka sirdoonka gobolka sool oo xalay lagu dilay magaalada laascanood qodobadaasi wuxuuna ku soo korray intaa war ku jirno ayaan idiisu gudbi doonaa saaxiibadana dhegaysanayo ee goorra u diyaar garooba faahfaahintooda
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaan habad idinka leenahay saaxiibadana dhegaysanayo waa maalnimo talaada ah taariikhdana ku beegan tahay toddobiyi tobanka bisha saddexaad maarso labada kun iyo labaatanka intaasi waxaa hayeenkooda ugu door koronaa warka subaxnimo iminkii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa fariin ku saabsan cudurka harista ah coronavirus u diray shacabka soomaaliyeed cabduqaadir dacwo ayaa inoo faahfaahinaya qodobkani
madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo u diray shacabka soomaaliyeed fariin ku aadan caabiqa coronavirus ee covid nteen ayaa tilmaamay in ay ka go-an tahay dowladda soomaaliyeed ilaalinta bedqabka caafimaad ee dalka madaxweynaha ayaa xusay in caabuqa uu ku faafayo dalal badan ay diiwaan gelisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya bukaankii laga helay oo ah muwaadin soomaaliyeed arrinkaas oo ay tahay in uu foojignaan dheeraad ah u horseedo shacabka iyo dowladda soomaaliyeed sidii ay ugu midoobi lahaayeen xakameynta iyo ka hortagga cudurka bulshada ayaa lafdhabar u ah dadaalka ay dowladdu kaga hortegayso cudurka sidaas darteed waa in ay u istaagaan wacyigelinta uguna hogaansamaan amaamiirta caafimaad iyo qorshayaasha dowladda ay kaga hortegayso in dalkeenna uu ku faafo caabuqa coronavirus ee covid nteen madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya ayaa faray xukuumadda federaalka soomaaliya in ay dardargeliso tillaabooyinka iyo qorshayaasha ee lagaga hortegayo cudurka
bismi illaahi raxmaan iraxiim ilaa iyo desembar soddon iyo koodii labadii kun iyo sagaaliyo toban sanadkii tegey markii cudurka loo yaqaano covid nteen kuna caanbaxay coronavirus laga ogaaday dalka shiinaha inuu ka dilaacay waxaa sii kordhay xowliga uu ku faafay cudurkaas xogtii ugu dambeysay waxay sheegaysaa inuu saameeyey cudurkan dalal kor u dhaafaya boqol iyo konton isla markaasna dadka uu saameeyey iyaguo naftigoodu ay gaarayaan boqol ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurka naga badbaadiyo qof kasta oo soomaaliyeed iyo culummadana inay duceeyaan oo ilaahay la baryo inuu cudurkan naga badbaadiyo shakhsiga soomaaliyeed muwaadinka ah oo cudurkan ku dhacayna waxaan ilahay uga baryaynaa inuu sidii ugu dhaqsiyaha badan ka kiciyo waxaa xusid mudan in labada dal ee dariska aan nahay ee kenya iyo etoobiya iyaguna uu saameeyey waxaa nala gudboon marka oo nalaga rabaa inaan u diyaar garowno sidii cudurkan uusan ugu faafi lahayn dalkeenna maadaama wadamo inaga horeeya dhanka caafimaadka ama xagga caafimaadka ay maareyn la-yihiin kalana kulmeen caqabada aada iyo aada u badan haddana dowladda soomaaliyeed waxay isku dayeysaa wax kasta oo suurtagal ah oo dadaala sidii ay uga hortegi lahayd ama ay u joojin lahayd inuu faafo cudurkan iyo inay ku dadaasho badqabka iyo caafimaadka bulshadeeda xukuumadda iyo hay-adaha dowladda oo ay hogaaminayso wasaaradda caafimaadka waxay dadaalka ay ugu sareysa ku bixin doontaa sidii looga hortegi lahaa inuu wadanka ku faafo cudurkan haddaba ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa bulshada qeybaheeda kala duwan inay marka koowaad ku dadaalaan badqabkooda iyo caafimaadkooda iyagoo raacaya tilmaamaha iyo fariimaha ay wasaaradda caafimaadka sida joogtada ah ay ula wadaagto in loo hogaansamo wareegtooyinka iyo tilmaamaha rasmiga ah ee ka soo baxa wasaaradda caafimaadka si ay bulshada uga fogaato wax kasta oo fududeyn kara ama faafin kara cudurkan in bulshada dhammaan ay ka qeyb qaataan dadaalka loogu jiro ka hortagga iyo la dagaalanka cudurkan in laga fogaado isu imaanshaha iyo kulamada aan muhiimka ahayn si looga taxadaro inuu cudurkan dalkeena uu ku faafo in la hakiyo safarada aan muhiimka ahayn ee lagu imaanayo ama looga baxayo wadanka wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa hadalkiisa wuxuu kusoo eedayaa xilli caabuqa coronavirus ee covid nteen uu ku faafayo dunida
aad baad u mahadsan tahay kaasi waxaa waryaheena cabduqaadir dacwo oo qodobkaasi inoo faahfaahinayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane max- mudane xasan cali kheyre ayaa ka hadlay la wareegitaankii ciidamada dowladda degmada janaale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa taliska ciidamada xooga dalka ugu hambeliyeeyey qabshashadii deegaanka janaale oo ka mid ahaa fariisimaha ugu waaweynaa dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale ra-iisul wasaare kheyre ayaa waxa uu sheegay in guusha ciidamada xooga dalka soomaaliya ay ka dhalatay dibahabeynta iyo tayeynta lagu sameeyey qeybaha kala duwan ee ciidamada taasi oo horseeday in taliska ciidamada ay la wareegaan hogaanka howlgalka dalka looga saarayo dagaalamayaasha al-shabaab howlgalkani oo ka duwanaa howlgalladii horey ayaa ujeedkiisu yahay gaadhsiinta adeegyada muhiimka ah dhammaan deegaanada lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab taasi oo loo gol leeyahay inaan al-shabaab ku soo laabanin deegaanada lagala wareegay si loo hubiyo soo celinta nolosha deegaanada laga xoreeyey howlgalladani wuxuu isugu jiraa ciidanka xoogga oo wiiqayo awoodda al-shabaab booliska oo xoreynta kadib la wareegayo amniga dhismaha maamulada deegaanada iyo hay-adaha kale ee dowladda oo adeegyada aasaasiga ah gaarsiinaya ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa ka hadlay shaqaaqa dad lagu dilay oo ka dhacday deegaanka feerfeer haashim cumar xasan ayaa inoo faahfaahinaya mas-uuliyiin ay ka mid yihiin guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle oo ay wehelinayaan abwaanduulaha ciidanka xoogga dalka qaybta labaatan iyo toddobaad jenaraal saalax yacquub ayaa waxa ay gaareen deegaanka feerfeer halkaas oo deegaan duleedka ka ah dhowaan lagu dilay saddex qof oo beeraley ahayd ujeedka socdaalka mas-uuliyiinta ayaa waxa ay tahay sidii maamulka degmada feerfeer iyo saraakiisha ciidamada ethoobiya ee ilaaliya xuduudka soomaaliya iyo ethoobiya ugala hadli lahaayeen sidii wax looga qaban lahaa nabadgelyada deegaanada ku dhow xuduudka iyo sidii loo soo qaban lahaa shakhsiyaadkii afar iyo tobanka bisha nawaaxiga deegaanka ilanguur ku dilay saddex qof oo beerley ahayd kuwaas oo u baxsada markii falkaasi dilka ah ay geysteen dhanka xadka ethoobiya abaanduulaha ciidanka xooga dalka qaybta labaatan iyo toddobaad jenaraal saalax yacquub ayaa sheegay in madaxda ismaamulka soomaalida ethoobiya ee degmada feerfeer iyo saraakiisha ciidamada ethoobiya ay isku afgarteen ilaalinta nabadgelyada deegaanada ku dhow xadka iyo in muddo shan iyo toban maalin gudahood ah lagu soo qabto shakhsiyaadkii dilkaasi geysta sharcigana la marsiiyo arrintaan u tagnayna waxa ay ahayd dilkii ka dhacay eh, meel u dhow degmada feerfeer oo dad ma- shacab ah lagu laayay saddex wiil ay ku dhimatay marka u horraysa intaan hadalkaygu u gelin waxaan tacsi u dirayaa dadkii iyo eheladii iyo guud ahaan soomaalidii ay ka geeriyoodeen wiilashaas samir iyo iimaan allah inaga siiye innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun aad iyo aadaan ugu xunnahay waa ka tiirahaysannahay waana u tacsiyeyna ilaahayna waxaan ugu baryaynaa jannadii firdows inuu ilaahay ka waraabiyo gacanka xaqdaran aadisha intaa markaan ka gudbo safarkaan maanta ku tagnay wa- ujeeddadiisu waxay ahayd sidaan hore idinkugu sheegay eh, wiilashaasi shalay meesha ku dhintay waxaan kala hadalnay dowladda federaalka ee etoobiya iyo maamul goboleedka kaninka shanaad ee etoobiya mar walba arrintaa waa soo laalaabatay dad badanaa ku dhintay maalin walba inuu wiil ku dhintana sax ma aha arrinkaas in la xakameeyo oo dib dambe dilkaasi uusunu dhicinna waxaanu xoogga saari doonaa insha allah haddii ilaahay idmo iyadoo ay iska gaashanayeen labada dowladood waana ka soo ballanna dadkii gacanku dhiigliyaasha ahaa waxay naga ballan qaadeen dowladda etoobiya federaalka iyo maamulkaba waxay naga ballan qaadeen shan iyo toban casho gudahood inay maxkamadda ku horkeenayaan dadkii dembiilayaasha ahaa ee gacanku dhiigliyaasha ahaa ee wiilasha dil sidaa daraaddeed eheladii wiilasha ay ka dhinteen iyo shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa inay ilaaliyaan nabadda nabadda inay ilaaliyaan dadkaasna sharcigaa la horkeenaa waxaan u nimid iyaga sababtooda waaye mana fakanayeen inta sharciga laga horkeenayana nabadda ha la ilaaliyo deganaansha ha la muujiyo annagaana ku maqan tallaaba sharciga waafaqsan waa laga qaadaa Eh, waxa ay ku qancaan oo dadkii iyo eheladii ay wiilashaa ka dhinteen ay ku qancaanne waa horkeenayna haddii ilaahay idmo shan iyo tobankaa cashana hanala ka warsugo aad iyo aadaan u mahadsan
mahadsanid haashim guddoomiyaha maamulka degmada xamarweyne ayaa wada qorsho lagula dagaalamayo ka qayb qaadashada nadaafad darada degmada xamarweyne ee gobolka banaadir gudoomiyaha maamulka degmada xamarweyne cabduqaadir maxamed ayaa waxa uu sheegay in maamulka degmada xamarweyne ay wadaan qorshe ay kula dagaalamayaan dad ka qayb qaadanaya nadaafad darada magaalada mar uu hadleeyay gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in maamulka degmada uu xabsiga dhigay tiro dad ah oo ka qayb qaadanaya arrimo la xiriira nadaafad darada kuwaasi uu sheegay in qaarkood la ganaaxay
dowladda hoose horta waxay leedahay sharciyay leedahay ganaxna waxaa jiro gumiyaha gobolka caana duka magaalada ayaaba ka soo saaray in qofka wixii lagu ganaaxi lahaa wareegtaa jirto oo qofka lagu ganaaxayo marka hadda waxay ku xiran tahay qofka haddii marka hore lagu la ganaaxo shan dollar marna toban dollar marna waxay aadi kartaa labaatan dollar marna waxay aadi kartaa milyan shilin soomaaliya in lagu ganaaxo hadba ciqaabta meesha ay inta ila eg tahay iyo qofka sida uu u mutaysto ayaa loo ganaaxa iyadoona digriino lagu horumarinaya inta aan la ganaaxin ilaa hadda waxba oqontay dad badanaa jirta oo lagu soo qabtay qashinka ka keenaya xaafadaha kale ayaga wadaan qabanay waxaana geynay xaafadaha saldhiga dowladda hoosaana ganaaxday dib dambana ugu soo laaban waxaa wax hadda halkii laba aan la dhihi karin waxaana wax routiini ah oo nadaafad maalin kastaa la qabtaa dadkuna ilna ilma dhowrto meeshii maanta qashin laga qaado qof kasta wuxuu isku dayaa habeenkii markii la seexdo inuu qashin- qashin soo dhigo xaafadaha kale laga keenaa waa lasoo dhigaa laakiin waardiyaha saaran qofka soo dhigan waa ganaxnaa
waxa uu digniin u diray dad uu sheegay inay ka madax adeegayaan awaamiirta ka soo baxday maamulka oo ku saabsan in aan qashin lagu shubin xaafadaha degmada ayaga oo fulinaya amarka ka soo baxay gudoomiyaha gobolka banaadir ugu dambeynna taliyaha ciidamada sirdoonka somalilan ayaa xalay waxaa lagu dilay magaalada laascaanood ee gobolka sool wararka laga helayo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxa ay sheegayaan in xalay halkaasi lagu dilay taliyihii ciidamada sirdoonka gobolka sool ee somalilan taliyaha la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdiqani guuhaad dad ku sugan magaalada laascaanood ayaa waxa ay sheegeen in rag hubaysan ay gurigiisa hortiisa ku toogteen xili uu ku sugnaa halkaasi ayagoo goobta ka baxsaday falka kadib ciidamo ka tirsan booliska somalilan ayaa gaaray halka uu dilka ka dhacay ayagoo halkaasi ka bilowday baaritaano ku aadan baadigoobka dadkii ka dambeeyey dilkaasi wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan inuu maalmahani ku howlanaa baarista kiiskii lagu dilay guddoomiyihii maxkamadda gobolka sool xashi sheekh maxmuud oo labadii bishani qarax gaarigiisa lagu xiray lagu qaarijiyey si kastaba haatee xaaladda amni ee magaalada laascaanood ayaa sii xumaanaysay labadii sano ee lasoo dhaafay waxaana ka dhacayay dilal iyo qaraxyo ay ku dhinteen mas-uuliyiin idda shacab ahaa guud ahaan dhegaystayaal waxaan jecelnahay warka subaxnimo aad kala socotay reediyo cadado sidee sidee dhibic shan megartis inaa intaasi kusoo afmeero war-soosaaraha maanta wuxuu ahaa cabduqaadir dacwo waxaana farsameynayay cadifataax soomane anigan waxaan ahaa maxamed aadan karaama warkan warkiisa xiga sidaasio nabadgelyo
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaada u doodaa ku xirmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa radio cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan